Gudoomiyaha Gobolka Hirshabeelle ayaa difaacay go'aan keli ah in la joojiyo dheefa shaqo la'aanta federaalka. Reynolds iyo kooxda ganacsiga ayaa sheegay in lacagaha dheeraadka ah la siinayo dadka shaqo la'aanta oo ah iways ay ka celinayso inay qaataan shaqooyin cusub. Xilli ganacsiga ayaan sii heli karin shaqaale ku filan. Si kastaba ha noqotee, Reynolds ayaa sheegtay in loo-shaqeeyayaasha looga baahan yahay inay sare u qaadaan oo ay bixiyaan wax badan si ay u soo jiitaan shaqaalaha. Waxay sidoo kale intaa ku dartay in nolosha caadi ah ku soo noqonaysay. Kiisaska Covid-19 ugu hooseeya toban bilood. Gudoomiyaha Gobolka South Dakota Kristi Noem ayaa sheegtay in gobolka uusan muddo dheer ka qayb qaadan doonin barnaamijka shaqo la'aanta federaalka. Sidoo kale, faa'iidooyinka dheeraadka ah waxay u eegeen Koonfurta Dakota markay tahay labatan iyo lixda Juun iyo Iowa toban iyo lawakeeda Juun. Waaxda Caafimaadka Dakota ayaa sheegtay in gobolka uu gudbay konton boqolkiiba marinkii loogu talagalay tirada dadka waaweyn ee deegaanka ay si buuxda uga tallaaleen Covid-19. Xoghayaha caafimaadka dowladda wuxuu leeyahay tallaalku waa "amni one" habka ugu dhaqsaha badan ee laga baxo cudurka faafa. Bandhiggii muusikada xagaaga ee ugu weynaa Siwiilan ayaa soo laabatay kadib markii Covid-19 lagu qasbay in la joojiyo dabbaaldegyada sannadle ah ee sodonkeeda sanadkii hore. Sabtida beerta ah ayaa hadda dhici doonta laba maalmood, Juulaay labadeeda iyo saddexdeeda, Grandview Park. Madaxda Habeenka Jimcaha Indie Pop Trio, AGR, iyo Habeenkii Sabtida John Fogerty.